maamulka degmada baardheere ayaa sheegay in ay degmadaasi ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi kadib qaraxii shalay al-shabaab ay ku weerareen degmada baardheere waxaana ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen dad lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen weerarkaasi iyagoo sheegay in qaraxaasi shalay uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada degmada gaar ahaan cisbitaalka oo ay sheegeen in uu burburiyey gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax ayaa wariyaha v o eda aadan maxamed salaad khadka ku waraystay wuxuuna ugu horeyn faahfaahin ka bixinayaa saameynta qaraxaasi shalay uu ku yeeshay bulshada degmada baardheere ee gobolka gadow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin w sal allahu ala sayidina maxamed ala ali saxbi salam nin alilah waa inay raajicuun inta dhimata allah u naxariisto oo ku geeriyota qaraxaas ay soo maleegeen odayaasha khawaarista intii ku dhaawacantayna caafimaad taama laa siiyo saamaynta uu ku yeeshay bulshada qaraxii iyo weerarkii hoobiyaasha isxigay nagu soo qaadeen kooxaha odayaasha khawaarista runtii wuxuu ku yeeshay saamayn xoog leh waxaa burburay isbitaalka weynaa ee degmada oo mugtahay burbur xoogli uu soo gaaray sidoo kale waxaa ku geeriyooday dad shacab ah waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad rayid ah waxaa ku burburay qaraxaas oo gebi ahaan meesha ka baxay hoyhay degnaayeen dad shacab ah oo tiro badan guryo badan oo gaaraya runtii ilaa afar boqol oo guri oo dhammaantood jingadihii wixii saarnaa iyo ay ka kaceen hanti badan gawaaray wax badan baa saaraha dad shacabka soo gaaray marka saamaynta uu ku yeeshay aad bay u ballaaran tahay qaraxa bulshada guddoomiye waxaad sheegtay in cisbitaalka oo dee shalay waxyaala soo gaartay marka dadka dhaawac xaggee baad ku daweyseen haddii isbitaalka dhibaato ay soo gaartay dadka dhaawaca dee waxaa lagu daweynayaa goobo caafimaad oo gaar loo leeyahay qaybo ka mid a muqdisho aan u qaadnay qaybo ka mid a waxaan aan dhignay eeraboorka ay degiin ciidamada amisom oo wixii ayagan ay u qaban karaan u qabanayaan marka meelahaas baa hadda lagula tacaalaya oo ay joogjoogaan dadkii ku dhaawacay meesha waa tahay waxaa jirtay in dad rayida ay waxyeele ka soo gaareen qaraxyadii iyo sidoo kale weeraradii hoobiyaasha ahaa bal ka waran ilaa imise qof ayaa hoobiyuhu uu guryahooda ugu tegay waxaa horta ku dhintay hoobiyaashaay soo tuureen shan qof oo rayid ah tiro kalena way ku dhaawacmeen marka adiga laakiin hal qoys oo ugu darnaa oo gebi ahaanba meesha wax dhaawacmay wax dhinta u kala baxay oo qoys danyar ah oo runtii ilaah mawta samir imaana kasii intii meeshaan ku dhimatay marka aduu dadka ugu darnaa marka waa laakiin dadka dee dhibaatada uu gaarsiiya ama goowaari ka burburiya ama gooba ganacsi uu ka burburiya ama qaraxi waxaas oo dhan aad bay u badan yihiin laakiin waxa ugu darnaa oo moogtahay meesha dhibaato xulxul qoys buu ahaa oo hoobiyaha uu ku dhacay marka ilaa shan qof ayaa ku dhimatay halkaas tiro kaloo dadana ku dhaawacmeen inkastoo dee degmada baardheer dhowr jeeroo hore sidan oo kale gacanta lagu dhigay rag maleegayey falan nuucan oo kalea see shalay al-shabaab ugu suurto gashay in gaari intaa la-eg oo qaraxyadaa sida uu magaalada si fudud ku soo galo waxaa dee igu suura gashay waa nimankan waa khawaarij waa dhaqdhaqaalayaal yani dee baabuurkan baabuur calaamad gooni lamuusan hayn oo baabuurta magaalada mugtiyalo noocaha marka wadda waddooyinka frayka ay maraan buu kusoo galay goobihii ciidanka iyo degnayn markuu soo gaarayn ciidamada oo rasaasta ku wado oo moogtahay dabxir ku samaynayo si xoog isku horreeyo meeshuu ku galay marka ciidamadu way dadaalayeen laakiin soo gelitaanka horena wadahan inta badan ciidamada lagu baran oo dad rayid ah ay iska degan yihiin oo caadi wadda caadi marin uu soo maray wixii ka dambeeyeyna waa ciidamada iyo rasaasta ku wada oo la dagaalamayo gaarigaas inay fashiliyaan rabo iyo baray way jiraan ciidamada amniga howlgal ay ku jiraan dad eedeysanayaal ah ama tuumanayaal ah waxay xiran way jiraan marka kolay baaritaanihii dee ayaa lagu samayn doonaa insha allahu ciddii dee khawaarijnimadii shawarmadii ee ogtahay waxaa hadda aan ku raadjoonay ku caddaatana waa sharcigaa la horgeyn doonaa ciddi dee iska caadi rayid noqotana insha allah xorriyaddooda dib lagu soo celin doonaa laakiin dad badan oo eedeysanayaal ah oo lasoo qabtaa jiro insha allah kuwa lagu raad joogana way jiraan oo sidaas leenahay laga yaaba in ay luqulahayn qaraxaas iyo ilaa imise qof ayaad soo qabateen dirahaas horta kuma sheegay laakiin waa dad badan oo ku eedeysan baa jira in ay luqulahayeen hawsha oo soo xirxiran baa jira gartay koley saamayntii hadda la tacaalaya oo in guryahay moogta dad kaydka ay way dhisayaan guryahi waxay awoodeen waa isbitaallada sidoo kale waa adigu waa hadda adigu saamayntii waa lala tacaalaya laakiin waa sida guud way degantay magaalada aad bay u fiicanta masha allah waa
aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha baardheere maxamed weli yuusuf qorax oo u waramay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a